sabuuraddii boqol afartan iyo lixaad rabbiga ammaana naftaydoy rabbiga ammaan intaan noolahay oo dhan rabbiga waan ammaani doonaa oo ammaan baan ilaahay ugu gabyi doonaa intaan jiro oo dhan ha isku hallaynina amiirrada iyo bini'aadmiga aan waxba caawimi karin naftiisu way ka baxdaa oo wuxuu ku noqdaa dhulkiisii oo isla maalintaas ayaa fikraddiisu baabba'aan waxaa faraxsan ninkii ay caawimaddiisu tahay ilaah reer yacquub oo rajadiisuna ay ku xidhan tahay rabbiga ilaahiisa ah oo sameeyey cirka iyo dhulka iyo badda iyo waxyaalaha ku jira oo dhan oo runtana dhowra weligiisba oo kuwa la dulmay u garsoora oo kuwa gaajaysanna quud siiya rabbigu maxaabiistuu furaa rabbigu indhuhuu u bixiyaa indhoolayaasha oo kuwa gotana rabbigaa toosiya oo kuwa xaqa ahna rabbigu waa jecel yahay rabbigu waa ilaaliyaa kuwa qariibka ah oo isagaa taageera agoonta iyo carmallada laakiinse jidka kuwa sharka leh wuu qalloociyaa rabbigu xukun buu haysan doonaa weligiis siyoonay ilaahaagaa boqor ah tan iyo ab ka ab rabbiga ammaana